bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warkaas subaxnimo ee idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn ay dowlad qorarkaan subaxdan idiin heynana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya ayaa soo dhoweysay hadal ka soo baxay waddammada ku midaysan g wasiiradeeda arrimaha dibadda ay soo saareen madaxweynaha maamulka galmudug ayaa sheegay in arrintaa ka taagan dardamiska ah ee maamulkiisu wax badan ay kala hadli doonaan dowladda dhexe ee soomaaliya gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada dhuubley ee maamulka jubbaland ayaa sheegay in kulan ay la yeesheen qaar ka mid a saraakiisha ciidamada admis ee ka howlgala jubbooyinka ay kala hadleen xaaladda amni ee gobolada jubbooyinka sidoo kale wararkeenna waxa aad ku maqli doontaan weli waxaa socda iskudaygii la doonayay inuu qabsoomo shirkii dowladda dhexe ee soomaaliya ee maamul goboleedyada ah ee gobolka banaadir lagu ballansanaa in maanta uu ka furmo magaalada muqdisho inkastoo dowladda soomaaliya ee tirihii koiyo labaatanka bishana lagu wado inuu dhaco akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan dowladda dalka iiraan ayaa sheegtay in iyaduna ay bilaabi doonto sidii ay uga urgudsan lahayd dowladda dalkaas israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaad maqasheen waa qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa waxa ay soo dhoweysay war ka soo baxay wadamada ku boobay g ee wasiiradooda arrimaha dibadda ay qoraal ay soo saareen ay kaga hadleen xaaladda ka taagan gudaha dalka soomaaliya dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab iyo weliba sidoo kale heshiiskii maamulka somalilan uu la galay dowladda etoobiya wadamada g ayaa ku adkaystay in la aleelay sharciga caalamiga ah ee madax banaanida ee qarannimada ku caad axdiga qaramada midoobay dhanka kale wasiirka arrimaha wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee soomaaliya cali balcad ayaa sheegay dowladda soomaaliya ay soo dhaweyneyso siday uga go-an tahay nabadda geeska afrika taageerada ku aadan dagaarada lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab iyo ilaalinta sharciga caalamiga kuwaas oo muhiim u ah nabadda iyo xasiloonida geeska afrika wasiirada arrimaha dibadda ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay dowladda soomaaliya ay kala shaqeyn doonaan sidii ay cagaheeda isugu taagelaysa markaana wadamada g ay kaalmo dhaqaale ay ku yaboohi doonaan dowladda dalka soomaaliya kulan ka dhici doona magaalada roma waxaana sidoo kale ay sheegtay dowladda soomaaliya inay ka go-an tahay inay wadamada caalamka xiriirkeeda ay wanaajiso si meesha looga saaro madmadowga ku aadan arrimaha la xiriira dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab iyo weliba madax banaanida dowladda dalka soomaaliya ay sheegtay inay tahay lama taabtaan madaxweynaha maamulka galmudug ayaa sheegay inuu wax badan uu ka qaban doono caqabadaha ka taagan dhulka dabdamiska ee dowladda soomaaliya ay leedahay oo dhowaanahama dadka degan lagu baaqay inay ka guuraan madaxweyne axmed kaariye qoorqoor oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dowladda dhexe ee soomaaliya arrinkan ay kala hadli doonaan waa kan madaxweynaha maamulka galmudug oo shalayta degay halkaasi arrintanna ka hadlay
dhulka dowladdaa leh shacabkuna dowladdii leh wax dhibaato idinin wada ama dhib aan ognahay ama dhib in laydinku sameeyana meelu ka jirana ma ogin mana mana ogolaanayno ama waxaan hadda raalli ka nahay maaha arrintaasi arrin hore loo galay soo socotay weeye kolley ma un hawshiina ma guulaysan waxay soo socotaba meel guuleed ma soo gaarin sida la sheegay dad inay ku tagrifalaan oo ay si gaara ugu tagrifalaan dhulka dadkaas danyartaa oo intaas muddadaas deganaa ay degan yihiin oo ayagu ay ka raadiyaan dano sida hadda la sheegay ama siyaasadha ku raadiyeen ama dano kalea ku raadiyeena mana dhacayso saxna maaha wixii waxaas ku hawlanna wixii waxaas ku hawlanna damiirkoodu waxaa siiyana allah soo arusho waxaan rabaa inaan idhaahdo arrinta laga hadlayo layidhi waa berri iyo macaaway hawsha meesha ka socota ilaahay iidankii madaxda qarankana waa u gudbinaynaa waa la hadlaynaa taliska boliiskana waa la hadlaynaa balberri horta howshaas horta waa istaajinaynaa hadii la yidhaa wax badan oo halkan ku munaasaba inaan idhaahdo aniga runtii iguma habboon reer galmudug baan un oday u ahay madaxu ah meelay joogaanba dadka reer galmudug baan ka mid tihi reer gaara madaxu ma ihi laakiin reer galmudug baan madaxu ah cabasho un iga furso weysay oo in wax kolley aan alla qadarin inaysan isoo gaarin baana igu noqotay isoo gaartay waxaan qari karoo dadaalahan bixinayaa waxaan idinka rabaa dad guddiya ood ku kalsoon tihiin oo amuurihiinna ka mas-uul ah inaad soo saartaan dadkaas inaan madaxda qaranka iyo taliska boliiska iyo cidday qusaysaba aan arrintooda ka wada hadalno duulaan iyo dhib iyo shidana laydinma wado inuu dhacaahina sax maaha hadalkiinna waa ku faraxsanahay dowlad dowladdana waa dowladdiinnii carad iyo shidana uma wadaan xumaanna ma qabtaan dhibaato un haysata iyo dhib dhacay unbaad ka socotiin waxa intaas dhaafsiisanna yaan yaan la samaynoo ama lagu hadlin ama ficil iyo qowl midna yaan loo samayn oo xaaladdu hala dejiyo guddigana aan la soo saaro guddi guddigaasaan wada hadlaynaa guddigaasaan is arkaynaa guddigaasaan konsaankiina iyo tabashadiina iyo dhibaatada qabtaan laga wada hadlaya meeshii xalka iyo abshirta iyo wanaaggu ka dhow yahaan
madaxweynaha maamulka galmudug axmed kaariye qorqor ayuu kaasi ahaa gudoomiyaha degmada dhuuble ee gobolka jubbada hoose ayaa ka hadlay arrimo la xiriira amniga ee xaaladihii ugu dambeeyay deegaanadaasi isagoona kulan la qaatay qaar ka mid a saraakiisha cadmis ee ka howlgasha gobolada jubbooyinka gudoomiye axmed cabdi xasan ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay xaladihii ugu dambeeyay deegaanada iyo kulankan ay la qaateen saraakiisha waxaana uu sheegay inay ka wada hadleen sidii amniga deegaanada hoos yimaada degmada dhuuble looga wada shaqayn lahaa saraakiisha ciidamada admis ee qeybta ka ah dalkaasi kenya ayaa la sheegay in iyaguna hayd maamulka ay kala shaqayn doonaan sidii wax badan looga qaban lahaa arrimaha nabadgelyada iyo socodka dadka ah ee deegaanada maamulkaasi iyo weliba gobolka waqooyi bari ee kenya waa kan gudoomiye axmed oo arrimahaasi ka hadlaya maamulka degmada saraakiisha amniga ee degmada dhowle ka howlgala atmis sector two si wada jira waxaan kormeer ugu sameynay dhinacyo badan taabanaya magaalada dhobley hadday noqoto arrimaha bulshada amniga meelahan boqorna waxaa ka mid ahaa iskuullada wax lagu barto waxaa ka mid ah isbitaalka doble general hospital waxaa ka mid ah arrimaha bulshada qaybta haweenka ganacsiga kala duwan ee magaalada dobley ka jira iyo horumarka samaynayso ayaan qiimeyn ku sameynaynay waxaa noo yimid wariyaal ka socda idaacado afar oo mataqaanaa ka howlgala kenya marka hawsha ayada si fiican baan runtii u qabannay waxaana noo soo baxday in wada shaqaynta labada dowladood dowladda jubbaland iyo kenya inay muhim tahay siba magaalada dhoble xuduudda dhacda iyo magaalada libooya iyo aagga nagu xeeran ilaa dajabuula in muxuu ahaayey la wada shaqeeyo oo amniga laga wada shaqeeyo oo arrimaha bulshada iska wada shaqeeyo oo ilbaxnada is dhaafsado ayaan ku heshiinay aad iyo aad bay hawshaasi runtii naajix u ahayd ciidamada ammaankuna runtii waxay si gaara diiradda u saareen sugidda amniga magaalada dhobley iyo nawaaxiga ay xukunto ayay xoogga saareen baryahan waxay ku jiraan heegan ciidamada kala duwan ee jubbaland hadday noqoto in ciidamada booliiska sida taliya amniga oo nala socday ciidanka daraawiishta ciidanka nabad sugidda milatariga
shirkii golaha wadatashiga qaran ugu baaqay madaxweynaha dowladda soomaaliya ayaa dib loo dhigay war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda soomaaliya oo maanta ah lagu doonayay in shirkaasi ku furma ayaa la sheegay in dib u dhac uu ku yimid oo dhinaca farsamada ah maalmo koobanna dib loo dhigay shirkan golaha wadatashiga qaran uu ku baaqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa looga hadlay hanaanka dowladnimada dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab dhamaystirka dastuurka iyo arrimo kalo muhiim u ah oo ay ka mid yihiin arrimihii ugu dambeeyey siyaasadda iyo amniga ee dalka shirkan ay ka qaybgalayeen madaxda maamul goboleedyada dalka ee maamulka gobolka banaadir ayaa dibdhacu ku yimid kadib markii qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada qaarkood safar ay uga maqan yihiin waddanka dibaddiisa halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddan iiraan ayaa sheegtay inay tow- in ay qaadi doonto tallaabo ka dhan ah weerarkii israa'iil ay ku qaaday gudaha dalkeeda hogaanka ugu sarreeya dalkaasi iiraan ayatullah cali khameni ayaa sheegay in ciidankoodu diyaar ay u yihiin inay dagaalkan ay la galaan dowladda dalkaasi dhinaca duqeymaha islamarkaana ay dowladda iiraan ay diyaar garow aada u muhiim ah ay ku jirto walaac ayaa laga qabaa in dowladda dalka iiraan ay isticmaasho hubka nukliyeerka warkii subaxnimo idaacadda dalsan oo nageynta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel